munaasabadan oo lagu qabtay gudaha cisbitalka guud ee kismaayo ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka caafimaadka xildhibaano ganacsato iyo madaxda cisbitaalka waxaana lagu wareejiyey qalab caafimaad oo laga keenay dalka dibadiisa si uu wax uga bedelo baahida caafimaad ee cisbitaalka qalabkan ayaa waxaa iska kaashaday ganacsatada kismaayo qurbajoog iyo hay-adda horumarinta jubba faali cabdisalaan ayman oo ka socda hay-adda horumarinta jubba faali ayaa ka warbixiyey qalabkan iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay
haddana waxaan keenay medical equipment isbitaalka kismaayo projecting wuxuu hal sani bar buu socday waxaan la shaqaynaynay waxaan la shaqaynaynay maamulka maarata isbitaalka kismaayo aniga laftarka sanadka halkan baan imid si physical aan meesha u arko u fiiriyo waxaan galnay miirino badan baan galnay conferences baan galnay oon ku ogaanayna baahida isbitaalka uu leeyahay baahida isbitaalka uu leeyahay macnaha waxaynu u qaatay inaan ogaanay ilaa iyo muddo lix bilood ah alaabta hadda aan keennay waxay ku baskaraysan tahay assessmentigii aan samaynay baahidii aan ku ogaanay ku baskaraysan tahay waa medical equipment waxaa ku jira sariira i c u ku jira waxaa ku jira waxay dhahaan oxygen concentratorska waxyaalaha oxygenta sameeya mashiinada waxaa ku jira ultrasound baa ku jira waxaa ku jira muxuu ahaa qalabka c sectionka haweenka lagu qalo markii carruurta laga soo saarayo macnaha wax every department ay leedahay isbitaalka baahida ka jirta oon ogaanay waxay ku aadanaa baan keennay marka projectingana waa kii hadduu noo soo dhammaaday hal sani bar buu noo socday agaasimaha cisbitaalka guud ee kismaayo doctor carab ibraahim yaasiin ayaa sheegay inay baahi weyn u qabeen qalabkan caafimaad ee lagu wareejiyey waxaan aad ugu mahad celinayaa madaxda mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay maaragtay xafladdan wareejinta qalabka caafimaad ee hay-adda maaragtay juba valley ay ku wareejinayso isbitaalka magaalada kismaayo aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gashaan waxaan u soo maaragtay microfonka u qabsaday keliya hal eray oo ah inaan mahad gaara u celiyo ganacsatada magaalada kismaayo oo nagala qayb qaadatay arrintan fulinteeda oo saleebaan cabdishakuur iyo kayse ay maaragtay ay mas-uul ka yihiin oo nagala qayb qaatay arrintaas sidii maaragtay ay u fududaan lahayn marka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa ayagana nimankaas ganacsatada oo magaalada maaragtay magaalada kismaayo waxaan kaleeto xusuusinaynaa kolley isbitaalku waa isbitaalkii guud ee magaalada kismaayo ummadda loogu adeega wasiirka wasaaradda caafimaadka jubbaland ismaaciil axmed garas ayaa u mahad celiyey qof kasta oo door ka qaatay keenista qalabkan qurbajoogteennu ay dareemaan iyo hay-adda jubba valley development ay dareemaan baahida caafimaad ee ka jirta jubbaland gaar ahaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo waan u mahad celinayaa jubba valley development iyo injineerkaba sida really naxariistel ay dadkooda u dareemeen waxa kastoo ay u qaban karaan iyagoo fog oo meel fog jooga jaaliyadda soomaaliyeed ee maraykanka joogta oo kala qayb qaadata jubba valley development hawshan fulinteeda iyo ganacsatadeenna reer kismaayo oo aysan ahayn markii ugu horreysay ee waxyaalaha jira iyo baahayaha dadka ay ka soo qayb galaan oo ay kaalintooda ka qaataan